إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan askarta danab ee uu maraykanka ku ugaarto ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lala beegsaday gaari uu watay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka dagaal culus ayaa xalay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan inta u dhexaysa shalaanbood iyo danow ee shabeellaha hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax lala egtay ciidamo ka tirsan shisheeyaha oo ku sugnaa duleedka janaale shil ayaa ka dhacay gobolka sool iyadoona cabsi laga muujiyey isticmaalka mid ka mid ah waddooyinka gobolka ciidamada mucaaradka jabuuti ayaa markii ugu horraysay dalkaasi ka fuliyey weerar ka dhan ah ciidamada dowladda jabuuti dowladda maraykanka ayaa si aan horay loo arag u adkaysay ammaanka washington iyo gobollada maraykanka xilli ay soo dhowaatay caleemasaarka jo baiden mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mida culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay munaasabadii lagu sogootinayay arday ka qalinjabisay machadu shareeca taasoo ka dhacday wilaayadii islaamiga ee ba iyo bakool waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay dhulgariir maalin ka hor ku dhuftay jasiirad ka tirsan waddanka indunuusiya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaaday isagoo dhammaystiran saraakiil iyo ciidamo ka tirsan askarta danab ee uu maraykanka ku ugaarto ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa danab ee hoostaga dowladda maraykanka qaraxa ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose jugta qaraxa ayaa aad looga maqlay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose kaas oo lala beegsaday kulanyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kuwa baangaraafta ee maraykanka ku weheliya saldhigga beri doogle ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey idaacadda alfurqaan kusoo dhacay ayaa sheegaya in qaraxa uu haleelay gaari cabdi bilo ah waxaana inta la xaqiijiyey halkaa ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamada soomaalida ah ee maraykanka ku daaban mujaahidiinta ayaa deegaanka tixsiila qarax kula beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada uu tababaray maraykanka xogta horudhaca ah waxa ay xaqiijinaysaa dhimashada afar askari halka uu dhaawac garaab ah soo gaaray taliyaha wax loogu yeero darab oo lagu magacaabo beeryare ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin wararka kusoo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa intaa ku daraya in saraakiisha ku dhaawacmay qaraxa uu ka mid yahay taliyaha guutada lixaad ee ciidamada dowladda federaalka qaraxan ayaa kusoo beegmay xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada maraykanka dhaqdhaqaaq bixitaan u muuqda ay ka bilaabeen saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka badbaaday wasiir ka tirsan dowladda federaalka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa qarax xoogan lagula beegsaday gaari qooqan ah oo uu leeyahay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka mas-uuliyadda weerarkana waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay xalay qaadeen dagaallo culus kuwaas oo lagu qaaday ciidamada afrikaanta ee ku sugan tuulada dalbiyaanka oo u dhexaysa islaambood iyo danow ee shabeellaha hoose lama helin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi waxaana weerarkan uu ku soo aaday xilli shalay inta u dhexaysa janaale iyo buufa uu ka dhacay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha uu fadhiyay geed hoostiisa waxaana halkaa ku gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac shil ayaa ka dhacay gobolka sool iyadoona cabsi laga muujiyey isticmaalka mid ka mid ah waddooyinka gobolka maxamed ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya deegaanka godaalo oo ka mid ah gobolka sool ayaa waxaa ku yaala dalcadooyin waaweyn kuwaas oo halis ku ah isticmaalka waddooyinka mara deegaanka waxaana deegaanka ka dhacay shil gaari ha yeeshee aanan geysan wax khasaare nafeed ah marka laga soo tago gaariga oo burburay dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in gawaarida isticmaasho waddooyinka deegaanka ay la kulmaan xaalado halis ah horta deegaanka godaalo waa deegaan ballaadhan oo waxaa hoos yimaada ilaa toban tuulaa hoos yimaada halkanu taaganahay waa togi ubeley iyo belembelley meeshii isugu iman jiri halis badan baa meeshan maalin walba ka dhacda shalay ugu dambaysay gaari raran ee godaala ka yimi halkan ku dhacay halkaas ku dhacay geedkaa waa ka jeeray halkaas ku dhacay marka halkan aanu ka toosinay saddex gaari waxay nooga timi carooli laba gaarina waxaanu kaga nimi godaalo marka gaarigan cidi kuma dhiman laakiin gaarigu waa halaysmay dadkiina dhaawacyo fudfudud baa gaadhay arrintaasuna mar kasta way dhacdaa hadday naq tahay iyo hadday jiilaal tahayna baabuurtu way ku jagaysaa meesha waa ka soo noqotaa haddii roob da'ana biyaa fadhiisto iyana togay halkana ka soo noqotaa dabeedna dhulkana ku dhacda meeshan marka halis badan baa naga haysta haddaan nahay deegaanka degmada godaalo sidoo kale waxay sheegeen in maamulka halkaasi ka jira uusan waxba u qaban dadka deegaanka halkana waxaan ku samaynay dowlad inooma samayn hay-adana nooma samayn haddaanu nahay dadka deegaanka godaalo annagaa gamcahaya ku baracmin oo meeshan ku samaynay mar kasta iyo maalin kasta iyo sanad kasta iyo bil kastana waanu samaynaa oo xooggayaga iyo xoolahayagaan ku kharash karaynaa meeshuna waddaduna waa waddo halbowle ah haa mana hagaagto marka masalan waxaa kalifaya waddankii baa wuxuu yahay tog iyo buur iyo qar isa saaran ilaahay amarkii marka dee kulley waddankan aan nagu degannahay oo ku noolla marka ka hari weynaya oo waxa weeyaan ilaa intaan waddanka deganan oo ku amniiley intaa waanu samaynayn halkani waa booshii uumaday balabalaya uumaday midaalay ka timaadaa midaalay ka timaadaa halkaas isugu yimaadaan biyaha caalam ka yimaadaan halkaasay maraan marka had iyo goor biyaha jara annana labada biyo dhexdooda waa samaynaa laakiin awoodday way ka badatay degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay shilal badan kuwaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiyo dhaawac ciidamada mucaaradka jabuuti ayaa markii ugu horreysay dalkaasi ka fuliyey weerar ka dhan ah ciidamada dowladda jabuuti warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo taabacsan mucaaradka jabuuti ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dalka jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle maleeshii hubaysan oo ka tirsan kooxda mucaaradka ayaa dagaalkii ugu horreeyey waxay ku bilowday nidaamka uu madaxda ka yahay keligii taliya ismaaciil cumar geelle oo muddo labaatan sano ka badan soo maamulayay dalka jabuuti ayaa wuxuu ka dhacay magaalada taajuura oo ay ku taalo dekada labaad ee ugu weyn dalka jabuuti ahna magaalo aada u weyn oo dhacda waqooyiga waddankaasi sida wararku ay sheegayaan kooxaha weerarka ku soo qaaday ciidamada maamulka ayaa waxay la wareegeen xaafado ka tirsan magaalada waxaana la maqlayay hugunka rasaasta iyo madaafiic la isdhaafsanayay wariyaal faransiisa oo ku sugan dalka jabuuti waxa ay sheegayaan in ciidamada mucaaradku ay weerarkooda la beegsadeen ilaa iyo afar saldhig oo kale ah saldhigga ciidamada milatariga saldhigga booliiska saldhigga ciidamada loogu yeero ilaalada qaranka iyo saldhig kale oo isla magaalada gudaheeda ku yaala ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan ciidamada milatariga jabuuti ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu dagaalkaasi ku dhintay halka qof riyadana uu dhaawac soo gaaray maleeshiyaadkani mucaaradka taabacsan ayaa waxa ay weerarkan ku daahfureen madaafiicda hoobiyaha loo yaqaano oo ay la beegsadeen amaba ku garaaceen saldhigyada ugu muhiimsan ee ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada taajuura maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda ismaaciil cumar geele uu hogaamiyey ee jabuuti ayaa weerarkani waxa uu u cambaariyey si kulul wuxuuna ku sifeeyey mid argagixiso sida uu hadalku u dhigay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku xaqiijiyey in magaalada taajuura ay weerar weyn la kulantay asiga oo ku hanjabay in ay si adag uga jawaabi doonaan weerarka lagu soo qaaday safhadda mucaaradka ee lagu magacaabo f r u d oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkani hubaysan ayaa waxay ku hanjabtay in ay sii wadi doonto dagaalada haddii ismaaciil cumar geele xukunka uu ka degi waayo islamarkaasina uusan sii daynin dadka siyaasiyiinta ah ee u xirxiran ismaaciil cumar geelle oo ah keligii taliye ayaa shan mar oo hore kursiga ku guulaystay waxaana la aaminsanyay in musuq maasuq iyo waxisdabamarin uu sameeyey iminka mar kale ayuu doonayaa in sanadka labada kun kow iyo labaatanka uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalka jabuuti waxaa ka go-an in kursiga uu ku fadhiyo inta uu nool yahay amaba uu tallaabgedi karo hase yeeshee waxaa garbinaya mucaarad ayagana kursigiisa hunguri uga jiro dowladda maraykanka ayaa si aan horey loo arag u adkaysay ammaanka washington iyo gobollada maraykanka xilli ay soo dhowaatay caleemasaarka jo baiden mar kale iyo maxamed daahir dowladda maraykanka ayaa qaaday tallaabooyin aanan horey loo arag oo lagu sugayo ammaanka magaalada washington iyo gobollada dalka maraykanka xilli ay soo dhowaatay caleemasaarka madaxweynaha dooran joy baiden kumanaan ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka oo ay wehelinayaan saraakiisha booliiska ayaa xiray wadooyinka magaalada washington waxaana ay ka hortegayeen isku socodka dadka iyo gaadiidka ciidamada oo aad u hubaysan ayaa la dhigay hareeraha kongareska aqalka cad iyo waaxda arrimaha dibadda askarta waxa ay wataan gawaari waaweyn oo kuwa xamuulka ah wariyaasha ku sugan washington ayaa soo sheegaya in muuqaalka hadda ee washington ay ka duwan tahay qiyaastii toban maalmood ka hor markii taageerayaasha donald trump ay weerareen kongareska caasimada maraykanka ayaa u muuqata mid lagu soo rogay xayiraad amni oo dibadda iyo gudaha ah maadaama ciidamada ammaanka lagu daadiyey wadooyinka laga soo galo washington hareeraha kongareska iyo xarumaha dowladda waxaana loo yeeray kumanaan ka tirsan ciidamada kaydka walwalka ugu badan ee la soo darsay madaxda maraykanka ayaa yimid markii taageerayaasha donald trump ay weerarayeen aqalka kongareska in miinooyin ay ku xireen agagaarka xarunta kongareska sida ay ku warameen f b i-da maraykanka virginia dhankooda waxa ay ku dhawaaqeen in ay xireen afar buundo oo waaweyn kuwaas oo isku xiraya gobolka iyo washington ilaa ay ka dhammaanayso xafladda caleemasaarka bayden oo ku beegan maalinta arbacada tv-ga c n n maanto axad ah waxa uu soo tabiyey in ciidamada ammaanka ay qabteen nin ka yimid virginia kaas oo soo galay magaalada washington isagoo haysta bastoolad rasaas dukumentiyo been abuur ah oo uu doonayay inuu kaga qayb galo xafladda caleemasaarka bayden dowladda maraykanka ayaa u muuqata mid ku jirta xaalad dagaal waxaana wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka ay ku dhawaaqeen in washington iyo gobollada kale la geeyey shan iyo labaatan kun oo askari si loo sugo ammaanka xafladda caleemasaarka f b i-da maraykanka dhankooda waxa ay ka digeen suurtagalnimada in la adeegsado waxyaabo qarxa inta lagu guda jiro bannaanbaxyo lagu soo beegayo caleemasaarka bayden laamaha ammaanka dowladda maraykanka ayaa sheegay inay isha ku hayaan kooxaha xagjirka ah ee garabka midig kuwaasoo isku diyaarinaya weeraro ay qaadaan inta lagu guda jiro xafladda caleemasaarka wakaaladda wararka ee raytors oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan hay-adda sirdoonka maraykanka waxa ay daabacday in laamaha ammaanka ay ku adkaatay in ay la socdaan sheekooyinka sarbeebta ku salaysan ee kooxaha taabacsan trump ku wadaagayaan baraha bulshada maalmo ka hor caleemasaarka shirkadaha diyaaradaha maraykanka ayaa dhankooda lagu amray in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa rakaabka ku sii jeeda washington ka hor xafladda caleemasaarka madaxweynaha waxaana hub iyo waxyaabo kalaba laga baarayaa dadka ku sii jeeda magaalada washington xiisado iyo cabsi baahsan ayaa laga dareemayaa magaalada washington markii ay aad u soo dhowaatay caleemasaarka bayden maanta iyo labada cishe ee nagu soo wajahan maraykanka waxa uu ku jiraa xaalad jahawareer ah oo aanan horey loo arag marka loo eego caleemasaarka madaxweyne waxaana waddanka oo dhan isha lagu hayaa banaanbaxyo rabshado wata oo lagu taageerayo madaxweyne donald trump maalmo ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay joe biden mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mida culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay munaasabadii lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay machadu shareeca taasoo ka dhacday wilaayadii islaamiga ee baay iyo bakool sida warbixinta warkan uu ku eegayo abuubakar ibraahim geedi dhowaan munaasabado ballaaran oo lagu maamuusayay arday ka qalin jabinaysay maxadu shareeca ayaa ka kala dhacay wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baay iyo bokool ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya munaasabadii ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bokool ee lagu maamuusayay ardayda ka qalin jabinaysay maxadu shareeca ayaa waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mida culimada diinta islaamka mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaasha dhaqanka sheekh moxamed abu cabdalla oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabada ka dhacday wilaayada baay iyo bokool ayaa ku dheeraaday ka hadalka marxalada geeska afrika gaar ahaan waddanka soomaaliya waxaan rabaa inaan saad cinwaanka ka aragteenba cinwaan yara oo la yidhaahdo liyahlika man halaka can bayinah wa yaxyaa man xaya can bayinah maantay geeska africa ama gaar ahaan soomaaliya marxalad aad iyo aad u culus bay maraysaa maadaama aan dareemayno muddo dheer in cadowga ilaahay uu isku dayayay in ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waxa weeyaan diintooda laga baabi'iyo waxaan dareemaynaa in maanta ay fashilmeen dowladihii ama kufrigii hore oo hore loo dhisay inay horey u dudumeen oo waxa wey ay fashilmeen midba midii ka dambaysay waa fashilantay haddana insha allahu tacaala tanna way fashilmi doontaayo hadda inay fashilmeenba waxaad ka dareemaysaan maalmahan idaacaadka iyo warbaahinta isqaqabsigooda iyo maxaa la yidhaahdaa taagdaradooda sidoo kale sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa dhankiisa ku dheeraaday ka hadalka cilmiga sharciga ah cilmigaani wuxuu ku dhaxal siinayaa khashya ilaahay subxaanah wa tacaala maxabbada ilaahay subxaanah wa tacaala cadamada ilaahay subxaanah wa tacaala waxau ku tusinayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad iska ilaaliso inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa cilmiga ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku dhaxalsiin cabsihi ilaahay subxaanaه wa tacaala cilmigan wuxuu ku dhaxalsiinayaa inaad marto dariiqii jannada waddadii jannada ilaahay lagu gaari lahaa weeye xadiidkaa halkaa ku qoran ina almalaa'ika latabacu ajnixataha malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa waxay dejinaysaa garbaheeda ugu dambayntii nabadoon ibraahim shaacirulislaam ayaa dardaaran u soo jeediyey guud ahaan ummadda muslimka ah ee ku nool bariga afrika isagoona si gaar ah ula dardaarmay nabadoonnada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxaan la hadlayn waa nuqabada soomaaliyeed oo guud oo inta ku hoos nool wilaayaadka islaamiga iyo inta nala fikirka ah ee laakiin ku hoos nool meelaha gaalada maamusho ama meelaha oo khaarijka naga ah oo soomaaliya ka baxsan laakiin nala fikirka ah inay macaahidda furaan insha allahu tacaala haddii naloo baahdo inaan la ergeyno waa la ergeynayna dalku waa dalka islaamka ummaddu waa ummad islaam waa dad wala walaalo ah wax hadda geeka maanta ma ahad xaggeen ku dhistaa oo la isugu ergeyo haddana erge kale loo baahdo maba yaallaba meesha jasaakum allahu khayr marka waxaan leeyahay arrinta ayada ha lagu dadaalo macaahidda ha la furo ha la labalaabo juhdi badan ha lagu bixiyo ilaahayna ha loogu dhowaado munaasabad tan la mid ah ayaa dhowaan ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu soo xirayay dufcadda labaad ee maxadu shareeca oo ay wax ku baranayeen boqol iyo lix arday oo qaatay shahaadada dibloomaha sare halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay dhulgariir maalin ka hor ku dhuftay jasiirad ka tirsan waddanka indunuusiya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhulgariir xooggan oo dhowaan ku dhuftay jasiirad ka tirsan waddanka indunuusiya ee dhacaqaaradda aasiya taasoo ay ku dhinteen in ka badan konton ruux halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen boqolaal qof oo ku noolaa jasiiradda sulawesi dowladda indunuusiya ayaa ku dhawaaqday inay korortay tirada dadkii ku dhintay dhulgariir jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay jasiiradda sulawesi iyadoona sheegtay in tirada dhimashada ay hadda marayso konton iyo lix ruux iyo sidoo kale dhaawacyo aad u badan oo ka dhashay dhulgariirka laamaha samata bixinta ee jasiiradda ayaa dhankooda sheegay in weli ay ku howlan yihiin howlaha gurmadka waxaana ay tilmaameen in weli ay dad ku hoos jiraan burburka dhismayaasha si kastaba ha ahaatee jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay jasiiradda sulawesi ee waddanka indunuusiya kaasoo cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic labo waxaana jasiiradda ka barakacay kumanaan qoys halka kuwo kalena ay ku dhinteen warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa